habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina bisha juun ay ku beegan tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o somalycom idaacadda caawiyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniguaa jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda caawiyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaaliga ee soomaaliya oo xilka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyadoo taliyo cusubna maanta ay magacooday
xilmagacaabidda ay maanta sameeyeen golaha wasiiradu soo jeedinta iyo wasaaradda difaacu soo jeedisay oo in la bedelay taliyihii hore ee ciidamada taliya cusubna la magacaabay xilli waxay kusoo hagaagaysaa dalka meelo ka mida ay qalalaasa dowladda dhexdeeda
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wiil dhallinyaro soomaaliya u dooda arrimaha qaxootiga oo munaasabadda maalinta toddobaadka qaxootiga adduunka darteed magaalada tan washington ku qabtay kulan arrimahaasi lagu dhiirigelinayo
waa inaan innagu sheekadan sheegnaa sannado badan waxaa jiray warar si qaldan looga baahinayay qaxootiga oo lagu suurad xumaynayay aniga ahaan waxaan rabaa inaan sheego in qaxootiga marka loo eego qof qof ay yihiin dad howlkara
barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha waddanka shiinaha shi jinping ayaa isniinta maanta ay sheegay in maraykanka iyo shiinuhu uu horumar ka sameeyey dhinacyo badan isaga oo martigeliyey xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken oo booqanaya waddanka shiinaha booqashada blinken ayaa ti mas-uulkii ugu horreysay ee maraykan oo booqasho shiinaha ku taga ku dhowaad shan sano halkaas oo markaasi xiriirkooda oo xumaaday islamar ahaantaasina labada wadan ee ugu dhaqaalaha weyn dunida ay aada ugu xifaaltamayeen arrimo dhowra shinjimbin ayaa u sheegay diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ee dhinaca shiinuhu in mowqifkiisa uu caddeeyey waxaanay labada dhinac ku heshiiyeen in la sii wado isfahamka guud ah ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha iyadoo islamar ahaantaasina diiradda la saarayo isfahanadii hore ay madaxweyne biden ku gaareen magaalada baali ee dalka induneisiya isagoo markaasi heshiis la gaaray hogaamiyaha dalka shiinaha midooda yurub iyo kenya ayaa isniinta maanta ay kala seexday heshiis ganacsi iyadoo bruseles ay doonayso xiriir dhaqaalo qoto dheer ay la yeelato qaaradda africa xili uu xoogeysanayo tartanka shiinaha madaxweynaha dalkaasi kenya william ruto ayaa guddoomiyey munaasabad ka dhacday nairobi oo si weyn loogu soo afjarayay islamar ahaantaasna loogu soo gabagabeeyey heshiiska iskaashiga dhaqaale ee midooda yurub iyo kenya marka la ansixiyo ayuu dhaqan gelaya heshiiskaasi waxaana kenya ay si canshuur la-aan ay wax soo saarkeeda ku geen kartaa suuqyada yurub oo halka ugu weyn ay u dhoofiso ku dhowaad shan meelood meel dhammaan waxyaabaha ay dibadda u dhoofiso waxyaabaha ugu badan ee kenya ay u dhoofiso midooda yurub ayaa waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha oo ay ku jiraan khudaarta shaaha iyo kafeega oo uu dalkaasi caanka ku yahay inka badan toddobaatan boqolkiiba ubaxyada dalka kenya ayaa sidoo kale loo dhoofiya yurub imaaraadka carabta iyo qatar ayaa isniinta maanta ku dhawaaqay dubufuridda safaaradaha ay ku kala lahaayeen labada wadan lix sano kadib markii uu go-ay xiriirkooda labadan dal ee khaliijka ayaa xiriirkooda dib u soo celiyey janwari sanadka kadib afar sano oo dalal dhowra oo carabeed ay go-doomiyeen qatar iyadoo ay soo saartay iyagoo markaasi saaray xayiraad dhinaca dhulka iyo cirka imaaraadka carabta iyo qatar waxay ku dhawaaqeen soo celinta matalaada diblomaasiyadeed ee labada dal u dhexaysa waxaa sidaas lagu yiri bayaan lagu daabacay wakaalada wararka rasmiga ee imaaraadka carabta labada dhinac waxay dib u bilaabayaan howlaha safaaradaha imaaraadka carabta ee dooxa iyo safaarada qatar ee abudabi iyo qunsuliyadaheeda dubai ayaa lagu yiri bayaanka bayaankaas la mid ah ayaa waxaa baahiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar sacuudi carabiya imaaraadka carabta baxreyn iyo masar ayaa xayiraad diblomaasiyadeed iyo mid socdaalba kusoo rogay qatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto kooxo xag jir ah ayna aad ugu dhowdahay iiraan dooxa waa ay beenisay eedeymahaasi shirkado caalami ay ku jiraan amazon mariot iyo hilton ayaa ballan qaadaya inay shaqaalaysiiyaan in ka badan saddex iyo toban kun oo haween u dhashay dalka ukraine oo qaxooti ah iyo kuwo kale oo ku sugan yurub saddexda sane ee soo socota waxyar ka hor maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan talaadada berri ayaa in ka badan afartan shirkadood waxa ay sheegeen maanta inay shaqaalaysiin doonaan oo ay shaqooyin siin doonaan islamar ahaantaasina ay hay-ado kuwa shaqooyinka tababara ku xiri doonaan laba boqol iyo konton kun oo qaxooti ah iyadoo saddex iyo toban kun lix boqol iyo siddeetan ka mid ah ay si toosa shaqooyin iyaga uga heli doonaan shirkadahaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in boqol iyo toban milyan oo qof ay guryahooda ka carareen adduunka oo idil iyadoo qiyaas ahaan labayo toban milyan oo qof ay ka soo jeedaan ukraine taasoo ah qaxootiga ugu badnaayay yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida shaqaalaysiinta yurub waxaa soo abaabushay hay-adda tent partnership for refugees oo ah hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo uu aas-aasay maamulaha guud ee shirkadda jopani warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a dowladda federaalga ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay xilka ka qaaday jenaraal odawa yuusuf raagi oo ahaa taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa dowladdu ay sheegtay in jenaraal ibraahim sheekh muxiyidiin cadow loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya taliyihii hore ee jenaraal odawa yuusuf raage ayaa xilka hayay afar sano ee lasoo dhaafay tan iyo markaasoo xilka loo magacaabay wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray dowladda soomaaliya ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka jenaraal odawa yuusuf raage iyadoo taliyaha cusubna loo magacaabay jenaraal ibraahim sheekh muxudiin war qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in golaha wasiiradu ay ansixiyeen soo jeedin ka timid wasaaradda gaashaandhigga taasoo lagu magacaabay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka magacaabistan ayaa ku soo beegmaysa xilli isbeddello cusub iyo dagaallo hor leh ay dalka ka dhaceen waxaana dhowaan ciidamo ka wada tirsan dowladdu ay ku dagaalameen meelo ay ka mid yihiin baraawo iyo ceel berde waxaana sidoo kale xilkii laga qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jayta cismaan haddaba maxay ka dhigan tahay magacaabistan taliyaha cusub iyo xilka qaadista taliyihii hore waa kan dictor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga xil magacaabidda ay maanta ay sameeyeen golaha wasiiradu soo jeedinta iyo wasaaradda difaacu soo jeedisay oo in la magaca la bedelay taliyihii hore ee ciidamada taliya cusubna la magacaabay xilli waxay kusoo agaagaysaa dalka meelo ka mid a ay qalalaasa dowladda dhexdeeda ciidamada dowladda dhexdeeda uu ka dhacay gaar ahaan wixii ka dhacay koonfur galbeed baraawe caasimadii koonfur galbeed oo ciidankii daraawiishta iyo ciidanka milatarigu ay ku dagaaleen caasimadii gaar ahaan madaxtooyadii waxay kusoo wadaxeel magaalada ceel berde iyadoona uu ciidamo ka kala tirsan dowladdu ay ku dagaaleen wuxuu kusoo hagaagayaa xilli gobolka hiiraan uu laga qaaday xilkii cali jeete isaguna uu hadlay kana soo horjeesaday oo meelihii ugu muhiimsanaa xoreynta dalka ay ka mid ahayd beledweyne gaar ahaan horkacaya cali jeete wuxuu kusoo hagaagayaa xili magaalada caasimada soomaaliyeed bilo kadib uu bishan dhexdeeda wax ka dhacdhacay kadib markay ciidamadu dadaal aad ugu weyn sameeyeen oo bilihii lasoo dhaafay magaaladu amni ahayd waxay kusoo hagaagaysaa xili dowladdu ay iclaaminayso inay wejigii labaad ee xoreynta dalka gaar ahaan koonfur galbeed iyo jubbaland uu dhici doono waxay kusoo hagaagtay xili taliyihii hore ee ciidamadu wakhti badan uu joogay xilka dowladdii isbedeshay wakhti uu haystay waxaan isleehay marka wejigaa cusub wax badan buu keeni karaa wuxuu keeni karaa jenaraalka cusub inuu wax badan keeno inuu isbedel keeno inuu ciidanka isku bedelo in uu dardar cusub iyo dhiig cusub uu la yimaado ayaa la rajeynayaa taliyaha dee khibradaha loo sheegay inuu noqday taliyaha guutada lixdamaad gaar ahaan taliyaha madaxtooyada yaa ugu muhiimsan xilku soo qabtay laakiin si guud ahaan wejigaa cusub ee ciidamada ku yimid waxaa la rajeynayaa inuu isbedel cusub keeno taliyahan cusub ee ciidanka xoogga dalka loo magacaabay ayaa hore u soo qabtay xilal kala duwan oo ciidan isagoo soo noqday taliyaha guutada lixdanaad ee ilaalada madaxtooyada jenaraal ibraahim ayaa beddelayay jenaraal odowa yuusuf raage oo xilka soo hayay muddo afar sano ah kaasoo la magacaabay sannadkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka magacaabistan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan lagu wado inuu bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab kaasoo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo waddamada deriska ee ciidamada ka joogaan soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
shirweyne looga hadlayo horumarinta deegaanadii al-shabaab laga saaray oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ayaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kulanka waxaa si wada jira u daafuray madaxweynaha jubbaland iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad shirweynahan oo diiradda lagu saarayo xasilinta goobaha laga saaro al-shabaab ee intooda badan la doonayo in laga hirgeliyo mashaariicdii horumarineed ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya uu hogaaminayay wasiirka wasaaraddaasi axmed macalin fiqi sidoo kale waxaa goobjoog ahaa wasiirada arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada beesha caalamka xubno ka socday iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka jubbaland kulanka ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sida ugu wanaagsan ee mashaariicyo horumarineed looga hirgelin karayo deegaanada laga saara al-shabaab si loogu fuliyo barnaamijka loogu magacdaray xasilinta deegaanadaasi iyadoona mas-uuliyiintii ka qaybgalay dhammaantood ay isku raaceen in muhiim ay tahay in dadka deegaanadaasi jooga la gaarsiiyo dowladnimada waa sida ay sheegeen mas-uuliyiintii shirkaasi ka qaybgashay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ugu horreyntii waxa uu ka hadlay ahmiyadda shirkan iyo sida ugu wanaagsan ee mashaariicyo horumarineed looga hirgelin karayo deegaanadaasi shirkan wuxuu muhiim u yahay geedi socodka nabadda iyo dowlad dhiska soomaaliya gaar ahaan dadaalada ku saabsan xasilinta iyo dib u xoreynta kuwaasoo ka mid ah howlaha bartabinta u leh xukuumadda dan qaran iyo xukuumadaha iyo dowlad goboleedyadaba si dowladnimadeenna loogu soo dabaalo deegaanada soomaaliya lagu soo dabaalo deganaansho ay dowladda dib ula wareegayso iyadoo la gaarsiinayo adeegyada dowladda oo ay dadku sida aadka ah ugu hamuun qabaan mudanayaal iyo marwoyin ujeeddada ugu weyn ee madashan iskudabaridka howlaha xasilinta loo aasaasay oo dowladda federaalk ah oo wasaaradda arrimaha guduhu ay wakiil ka tahay iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda arrimaha gudaha oo focal u ah arrimaha xasilinta waxay tahay in dhammaan daneeyaasha howlaha xasilintu ay xogaha isku weydaarsadaan la iskulana xisaabtamo si hufan iyadoo laga hortegayo isbarbaryaac kala dhantaalaha guulaha iyo hiigsiga la rabo in la gaaro waxaa kale oo kulankan loogu talagalay in lagu xalliyo caqabadaha ka dhasha hirgelinta qorshayaasha ku aadan dadaalada xasilinta lagana faa'iidaysto fursadaha mar kasta jira sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa faahfaahiyey noocyada mashaariicda ay noqon doonto ee la doonayo in lagu horumariyo goobaha laga saaro al-shabaab isagoona sheegay in dadka deegaanadaasi ay u baahan yihiin horumarinta adeegyada bulshada sida biyaha caafimaadka cadaaladda iyo sidoo kale waxbarashada runtii kaalimaha kala duwan ee la kala qaadanayana meeshaas ayaa lagu soo bandhigayaa waxaa nasiib wanaaga in kulankan uu ku soo aadayo maantay annagoo rabna inaan dah furno mashruuc cusub ee brosberes la yidhahdo mashruuc halkan ku dhegan oo dowlada xasilinta iyo horumarka asaguna ku lug leh barnaamijkan waa mid wax ku oolah oo saameyn togan u tegay saameyn togan uga tegaya hay-adaha dowladda iyo bulshadeennaba waxaanu mashruucan cusubi xoogga saarayaa inuu taabageliyo howlo la taaban karo oo muuqda sida dayactirka iyo dibudhiska xarumaha dowladda tayeynta hay-adaha dowladda dibudhisidda biyo-xireennada iyo goobaha biyaha lagu kaydiyo iyo weliba howlo badan oo mug iyo macno leh kuwaasoo lagu salaynayo horumarka mashruucan waxaa lagala soo tashtay tashaday dhammaan dowlad goboleedyada waxaana kulanka kulankii wadatashiga guud lagu qabtay garowe kaasoo ay wasaaradda arrimaha guduhu puntland martigelisay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay u leedahay bulshada deegaanada laga saaro al-shabaab in laga fuliyo mashaariicyo kala duwan oo horumarneed waxaana uu sheegay arrinta labaad stabilisationka waxay noqonaysaa marka maxaa u dhiman waa la xoreeyey deegaanka deegaanka la xoreeyey wuxuu u baahan yahay markaa dowladnimadii la gaarsiiyo waa in loo dhiso institutionadii wax u qabanaya dadka ay ka mid tahay waxaa ugu horeeya amniga in boolis loo geeyo maamul in loo sameeyo waxbarashadii in loo helo caafimaadkii in loo helo duruufihii kale ku xeernaa in markaas dowladnimadu baysay u ahayd dadkaa loo sameeyo haddii aan maamul iyo kala dambeyn la helin waxaa adkaanaysa waxa aad gaadhsiinaysaa sida uu gaara inay adkaanayso haddaadan amnigii u keenin waxaa dhibaato ku adkaanaysa amnigaasi dadku wixii ay shalay ku jireen wax ka bedelaan oo inay wax ka sugaan kuwii shalay laga celiyay inay wax ka sugaan haddaan goobihii caafimaadka iyo waxbarashadii iyo biyihii iyo korontadii iyo noloshii laga caawinin weli dadkaasi dowladnimo ma dareemayaan saa labaatan sano shan iyo toban sano soddon sano iyo waxay ka ahaayeen nolosha adduunka oo dhan go-doonay ka ahaayeen waa shirkii ugu ballaarnaa oo nuuciisa oo kale ah oo lagu qabtay magaalada kismaayo muddo sannada ahi iyadoona dhammaanba iyadoona shirkan uu socon doono muddo laba maalin ahi gabagabadiina waxaa la filayaa in laga soo saaro qodobo muhiim u ahi deegaanada ay dowladda doonayso in mashaariicyada horumarneed laga hergeliyo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
waa tahay isla wararka jubbaland inta aynan ka bixin dowladda federaalga ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in lix tobankii bishan weerar lagu qaaday goob ay ku shirsanaayeen saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab duleedka degmada jamaame ay ku dhinteen halkaasi saddex iyo afartan ka tirsan kooxda al-shabaab oo siday dowladda soomaaliya tiri laba ka mid ah ay saraakiil sarsare ahaayeen war ka soo baxay dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan oo duqayn cirka ah ay iska kaashadeen soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga waxaana lagu dilay aadan cabdiraxmaan aadan iyo idriis cabdiraxmaan nuur oo asal ahaan ka soo jeeda kenya kuwaas oo ka mid ah saraakiisha muhiimka ee al-shabaab sida ay dowladda federaalga ee soomaaliya tiri warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoyste
dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay howlgal qorshaysan oo ay si wada jira ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ay uga sameeyeen gobolka jubbada hoose gaar ahaan deegaan ku dhow degmada jamaame halkaas oo ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab oo ay tiradoodu gaarayso saddex iyo afartan waxaana dadka weerarkaasi lagu beegsaday ka mida laba horjooge oo madax u ahaa ilaalada degmooyinka jamaame iyo jilib kuwaas oo lagu kala magacaabo aadan cabdiraxmaan aadan iyo idriis cabdiraxmaan nuur oo asal ahaan ka soo jeeda dalka kenya kooxdan ayaa markii la weerarayay waxaa u socday shir ay ku qorshaynayeen sidii ay u weerari lahaayeen deegaanka baarsanguuni oo fariisin u ah ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka jubbaland haddaba weerarada noocan oo kale ah ee ay dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamku iska kaashadaan qaabcaykee ah ayay u wiiqi karaan awoodda ururka al-shabaab su-aashaas ayaan hordhigay korneyl cabdulaahi cali macow oo horey uga tirsanaa saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee soomaaliya xasan waxa waaye cadowgan argagixisada maaragtay ka soo hana qaaday muxuu ahay dalka muddada dheer in caalamkana dhibaato badan ku hayo waxa waaye waxaa dul saaran muxuahay surveillance ama muxuu ahay dabagal xoogle ayay ku hayaan dowladaha saaxiibka laha ee soomaaliya ka caawinayo in maaragtay madaxdooda la ugaarsado guulo badanna waa laga gaaray oo waxaa kuwii ugu sarreeya hataa muxuu ahay lagu dilay muxuu ahaa diyaaradahaas droonka ay dileen marka arintaani waxa waay waa guul maaragta ayay u tahay dagaalka khawaarijta lagula jiro waxa waay haddii laga dilo muxuu ahay maskaxda ka dambayso oo ciyaalkan yaryarka qaraxyada inay ku soo xiraan ay dadka ay ku dhibaateynayaan ama ay xarumaha shacabka dadka rayadka ay ku weerarayaan dadka ka dambeeya in la ugaarsado waa istaraatiijiyad muxuuaha guulo badan laga soo gaaray oo alqaacida nimankii ugu sarreeyey iyo al-shabaabba muxuu aha lagu laayay marka guul ayay u tahay muxuu ahaa dagaalka lagula jira khawaarijta sida ay maaragtay ay dowladda ay sheegtayna waxa waaye iyo saaxiibada intaba waxa waaye waa arrin maaragtay guul weyn laga gaari karo oo in maaragtay cadowgaasi muxuu ahay la dhimo ama la cabsi geliyo ee uusan maaragtay isku imaanin ama muxuu ahay shirar meel uu ku qabsanin sidii kal hore ay maarata dalka ay u codlaysteen maahin waxaa dul saaran muxuu ahay baaritaan iyo muxuu ahay intelligence ayaa muxuu ahay daba socda oo mar kasta muxuu ahay beegsanaya meesha ay joogaan waana arrin aad iyo aad maaragtay u wanaagsan ay dowladaha saaxiibkaa ay maaragtay ka caawinayaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale maxamed mukhtaar ibraahim oo horey usoo noqday wasiirka bedroolka iminkana ah madaxa macadka sibam ee ka shaqeeya arrimaha dawliga ayaan weydiiyey natiijada laga gaari karo weerarada dhinaca cirka ay dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay wada fuliyaan weerarada cirka ah ay geysanayaan ciidamada maraykanka ama ciidamada kale soomaaliya ka kaalmeeya dhanka la dagaalanka al-shabaab runtii fursad wuxuu u siiyaa inuu carqaladeeyo qorshaha ay shabaab ay dejinayaan ee sidoo kale maamulkooda inaanu si nabad ah aanu intay ku kulmaan aanay dhib ugu geysan dadka soomaaliyeed sidoo kale waxa uu fursad u siiyaa in ciidamada ay gaaraan meele ay adag tahay in dhanka dhulka ee laga gaaro marka dhankaas markaad ka fiiriso aad ayuu ugu habboon yahay in lagu xakameeyo ama lagu baabi'iyo awoodaha shabaab laakiin balse dhanka kale markaad fiiriso macnaheeda ma aha in guul rasmi ah oo kama dambaysa uu weerarada ee cirka ay keenayaan waxaan xasuusanaa bishii agost afar iyo tobankeedii in ciidamada africom ay weerareen teedan oo ku taala hiiraan ayadoo ujeedada ahayd in shabaab qorshe dejinaya markaas lala beegsado saddex iyo toban shabaab ayaa lagu dilay balse waxaa dhacay shan casho kadib weerarkii hotel xayaad ee magaalada muqdisho ka dhacay oo ay dhib u geysteen dad soomaaliyeed sidoo kale hanti soomaaliyeed ay ku burburtay sidoo kale marmarka qaarkood weerarada dhanka cirka ah waxay keenaan in dad shacaba ay ku dhintaan marka waa uun qayb ka mid ah taariikhdaas dheer ee soo socotay muddada dheer ee dagaalada cirka ah ee lala beegsanayo shabaab mararka qaarkoodna guul way keenaan balse marmarka qaarkoodna dhib wuu la socdaa muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ayaa meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab ka fulinayay weeraro qorshaysan oo dhanka cirka ah kuwaasoo intooda badan sida ay dowladdu sheegtay lagu dilay saraakiil badan oo ka tirsan ururka al-shabaab balse ilaa iyo iminka al-shabaab kama ayan hadlin weeraradaasi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
markana kenya wararka ka imaanaya wadankaasi ayaa sheegaya in toban askari oo ka tirsan ciidamada wadankaasi ay ku dhaawacmeen miino dhulka lagu aasay kadib markii gaari ay la socdeen ay dulmartay miinada deegaanka boni oo dalkaasi kenya ka tirsan halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey iska horimaadyo uu ku dhex marayay kooxda al-shabaab iyo ciidanka dalka kenya warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a ee dalka kenya
weerarkan ayaa waxaa la aaminsan yahay in toban ka mid ah ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ay koox la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab waddada u dhigeen walaxaha qarxo kaasoo gaarigii ay ku socdaalayeen uu dul maray kadibna halkaasi toban ka mid ah raggii gaarigaasi saarnaa ciidamada g s u-ga dalkani kenya loo yaqaano halkaasi hal mar oo keliya ay ku wada dhaawacmeen gudoomiye ku-xigeenka amniga bariga laamu gabriel kiyoni ayaa u xaqiijiyey idaacadaha maxalliga dalkani kenya in weerarkaasi uu dhacay sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi haatan ciidamo xoog leh oo ka yimid qeybo kala duwan oo deegaanadaasi ah haatan ay kusii qulqulayaan si ay u raacdaystaan kooxdaasi la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada al-shabaab halkaasi ay ka geysteen dhacdadan ayaa waxay ka dhacday inta udhexaysa degmada inta u dhexaysa deegaanka bandangow iyo wito ee countiga laamo halkaasoo ah qeybo fara badan oo ka tirsan ciidamada amniga dalkani kenya ay goobo kala duwan ku leeyihiin kuwaasoo inta badan dirir fara badan halkaasi ay ku dhex mari jirtay kooxo ka tirsan xarakada al-shabaab halkaasi inta badan ku dhuumaalaysta dhacdooyin kala duwanna u geysto ciidamadan g s u-ga ayaa waxaa la sheegay in halkaasi howlgallacaadi ay ka wadeen waxayna ka mid ahayn ciidamo isku dhafa oo ku sii socda deegaanka booni halkaasoo howlgallay ilaayo haatan dowladdu ay ka wado dhacdooyinkaas xig ee kooxda al-shabaab ay u geysanaysa ciidamada amniga dalkani kenya ayaa kor usoo kacaya tan iyo inta ciidamada amniga dalka soomaaliya ay inta badan ka gacan sarreeyeen kooxda al-shabaab ee gudaha dalka soomaaliya ay dariirta ku wada dhexmaraysay ciidamada militariga dalka soomaaliya hahaatanna waxaa la aaminsan yahay qaybo badan oo ka tirsan deegaanka booni iyo degmooyinka hoos dhaco deegaanada kurdee laisku yidhaahda ee ah deegaana inta badan howda ay haatan kooxihii ugu faraha badnay al-shabaab oo kasoo kicitimaya dalka soomaaliya ay soo qabanayaan labayo toban ciidamada amniga dalkani kenya ayaa isbuucii lasoo dhaafay siyaalo kala duwan ay ugu laayeen kooxda al-shabaab inta u dhexaysa deegaanka laamo iyo degmada masalaani oo ka tirsan degmada gaarisa halkaasoo culayska ugu faraha badnaa haatan uu ka jiro maxamed faarax shire v o a gaarisa
waa tahay weli waxaad naga dhegeysanaysaan v o a washington idinkaga imaanaysa ayaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse markan aynu ku yiranasanno heestan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ee igu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegaysan karaan idaacadda fm-ka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjadda fm-ka hal eber toddoba dhibic lix megaartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qodas qaxooti ah oo sheegay in lagu wargeliyey inay yihiin muwaadiniin kenyaan ah taasoo dhaafisa xaquuqdoodii iyo qaxootinimo sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga cusub oo sheeciyey in carruurteeda ay u baahan yihiin iskuulle ay wax ku bartaan kaba marno xubintii shakhsiga oo aan ku waraysan doono cabdi xareed guaad oo ka mida dhakhaatiirta ka howgala xeryaha oo sharaxi doona xanuunka jadeecada iyo siyaabaha looga hortago mar kale fiid wanaagsan barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed qoysas badan oo qaxooti ah oo wakhti dheer ku noolaa xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaa sheegaya in shaki la geliyey jiritaankooda qaxootinimo kadib markii lagu wargeliyey inay galeen diiwaanka faraqaadka sharcisiinta muwaadiniinta kenyaanka ah iyadoo qoysaskan ay ku doodayaan inaysan weligood tegin goobaha loogu adeego muwaadiniinta kenyaanka ah haddaba qoysaskan qaxootiga ah ayaan ka waraysanay dhibaatada ay kala kulmeen eedayntaasi ku aadan inay yihiin muwaadiniin kenyaan ah kuwaasoo sheegay in xaquuq badan ay ku lahaayeen hay-adaha samafalka aysan helin waa tan mid kamida hooyooyinkaasi qaxootiga ah oo arrintaasi u sharaxday v o eda magacayga murya maxamed nuuxaa la dhahaa bisha afraadaan imaaday anigoo laba wiil wato kadib nin baan isguursanay tirakoob kii u horreeya oon galnaba kibaandhaana lagu ilaa intan mar kasta faraana laga qaadahayaa kibaandhaa leedina la dhe qofka lehna duqaa lahaa lee weligiisna meel kibaandha lagu goosanay muu arkin marka ilaa haddeer kibaandha baana dul saareen un wax rajo oon leenahayna ma jirto qaxootidnimo rajo ka malihin inaan soomaaliya noqota rajo ka malihin bartanaan aan bakin ku nahay marka waxaan rabnaa hay-adaha oo samafalka inay il gaara nagu fiiriyaan qaxootiga annaga keli ma aha waa kumanaan kun hal quus maaha laba quus maaha waa kumanaan kun oo kibaandhana lahayn oonan la dul saaray waayahay waxaad dabcan sharaxaad guud ka bixisaa saamaynta oo idinku yeelan karo sharcigan laydii sheegay inaad leedihiin marka alxamdulilah shukri horta nabad waan ku haysanaa laakiin waxaan rajaynayna inaan waddan saddexaad tagno ayaan rajaynayna taasna haddeer waan ka raja dhignay labada kun iyo saddexdii ilaa haddeer kibaanaana dul saaran mana nalaga dulqaadahayo unsarna waxay leedahay lacag baad dhiibteen saasa baa farahi lainkaga qaaday haddana wuuna saaray mar kasta wuuna saarayoon annaga wax meesha rajoon ku haysana maba jirtaba waa yahay n qoyskiina weli brosees dibudejina ma laydin yiray oo ma marteen maya maya maya wax noo yeerayaa sheegtee ma inaan qaxootina ayaa aqoonsanba qamadi basaan ku qaadanaa kaarka meel kale uu dhaqaaqi kara ma jirto midda kale dhadhaab ma gaari karno dhagaxley haddaan ka baxno leeta sharcigaana lileey mana haysano sharci sharciga lileedahay waad leedahay lileeyahayna ma haysti markaan halkaa tagana addoon ii taagan leeta leeta kibandha kibandhana ma haysti qaxooti oo xabsi korka bannaan baan ku jiraa hay-adaha samafalka waxaan rabaa si gaarayna noo fireen qaxootiga waa tahay in xalka maxaad u aragtaa marka maadaama afar iyo dhowr jeer aa qaaday tarakoobka aa martay xalka muxuu ku leeyahay xalka waxaan u arkaa faraha dhowr jeer baa nalaga qaaday negatif baa nala soo dhihi haddana wuuna dul saareen waxaan rabnaa inay xor nalaga dhigo oo faraha nalaga dulqaado oo il gaara nalagu fiiriyaan rabnaa aan qaxooti rasmi aan noqonno inaan qaxooti rasmi noqonno hadda qaxooti ma nihin laba dhinax baan nahay xaquuqdanada aan bartan imaanay wax xaquuqan haysanana ma jirto dhadhaabna ma gaari karna sharcina ma haysano aad bay umahadsan tahay muryi maxamed nuux oo ka mid a qoyskaas qaxootiga ah oo lagu soo eedeeyey inay galeen faraha keeyaanka ah oo ay ugu warantay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo qaar ka mid a qoyskan qaxootiga ay sheegeen inay yihiin qaxooti sax ah oo aan gelin diiwaanka faraqaadka ee lama sii muwaadiniinta keeyaanka ah haddana waxaa jira isdhexgal guur oo dhex maray bulshada qaxootiga ah iyo soomaalida keeyaanka ah ee martida geliyey qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab taas oo saameyn xoogan ku yeelatay qoys badan oo ku nool xeryaha maadaama carruurtooda ay waayeen xuquuqdii qaxootinimo iyadoo lagu sheegay in isdhexgalka guurka ee dhex maray qaxootiga iyo bulshada deegaanka ah ay ku waayeen xaquuq ay lahaayeen waa tansaare maxamed maxamuud oo ka mid ah hooyooyinkaasi oo la hadashay barnaamijka caweyska dhadhaab ani magacii waxaa la dhahaa saaro maxamed maxamuud kuna nool qaxootiga dhadhaab waxaan ahay gabar soomaaliyeed aan ahay u dhalatay wadanka kenya waxaan guursaday nin qaxooti ah waxaan isu dhalnay caruur marka dadka soomaaliyeedna way isla dhashtaan waana isguursadaan lama kala lahaa guurka markaan isguursanay dowladda kenya iyo u n c r waxay dhaheen dadka xaquuq ba ay leeyihiin aniga xaquuqdii markaan la fiiriyey kibaanadii waan iska celiyey dhadhaab baan ku celiyey aan celiye maalin kasta faraha layga qaada waxaan cilmaheygii mustaqbal ay leeyihiin male calyankii waa loo soo diiday wax kasta waa loo soo diiday waxaan qabaa canugan oo curyaane qaliin buu u baahan yahay waan waayey aniga sharci ma haysti dhadhaab ma gaarkay xagarneer gabaraa laygaga qabaa maalin kasta waa layga xiraa marka waxaan rabaa fadlan oo fadlan dowladda kenya adduunweynahoo dhanba weli waxaan ka rabaa maalin kasta ani keligayna miihi dadweynahoo dhan ay la qabaan waxaan rabaa xaquuqdaan lahayn in meel noola mariyo waa tahay maamsaar caruurtaada waxaad sheegtay inay qaxooti yihiin maxaa u diiday marka inay xaquuqdii qaxootinimada ay helaan dibudejintii iyo waxyaaba lamidka ahaa
waxaa u diiday aniga oo sharci lahay sharcigina aan la dhehe albaabada inta noola furay waa dhiibi kartiin midbaaddhinacaad u dhaceysiinanala dhehe mid doortaanala dhehe midii aan dooranay ilaa hadda labada kun toban iyo toddobadii ilaa hadda la taagan yaho wax xaquuqa dhinacana ma aadin dhinacana ma aadin qamadidaas leen ku qaadanaa wax xaquuqa aan haysto iyo wax aan hadda meeshan aan ku joogo ma jirto maanta haddaa ilma iga xanuunsadaan ama ani aan xanuunsada ama wax aan noqono islaanin una caawiyo ma oge waxaan isku caawin karno ma jirto hooyadan carruurteedu tahay qaxootiga balse iyada ah keeyaanka ayaa barnaamij caweyska la wadaagtay inay culays badan qoyskeeda kala kulmeen isdhexgalkan guurka ah ee la samaysay aabbahan qaxootiga ah iyadoo codsatay in wax badan laga qabto xaaladdan cakiran ay haatan ku sugan yihiin carruurteeda
maxaan leenahay xaquuq ba ay rabaan carruurta oo xaquuqdoodana anigaa ku fadhiyaa somaa oo dhale canuga yar ee xanuunsan ee midikoolka ee wuxuu u baahan yahay dhakhtar wuxuu u baahan yahay qaliin lagu baal qaliin looga sameynaa la yidhi markii maalintii maalin kastaa lii diiwaangeliyo markii lii dhaho alyankaada keen alyan ma qabiyaan leeyahay museyga ma qabo alyankii uu ka dhace maalin kasta markii ciyaalkii wixii tagaan uma soo baxayso bishintii bixi warqadaan hoola goonya un aadaana leey unta markaan aadno dhinaxilada dr aada dr markaan aadno dhinacba maraa noogu ridaa markii walaalayaalow fadlan wixii quseeso oo bini'aadamnimada yaqaano waxaan rabaa sidii ugu dhaqsiyaha badan inoola soo jawaabo ilmaha curyaamiinta siiba culya ilmaha curyaamiinta xaquuqdii ay heli jireen oo dadka curyaamiinta ay heli jireen hanala siiyo sababtaytoo labada kun toban iyo todobada xafiiska un aan taaganahay marna xafiiska un aan taaganahay marna xafiiska waxaan taaganya diyaareeda wax liila hadlaay ama wax xaquuqna siinayo ma jirto maamooyin dhibaateysanaan nahay maamooyin dhibaateysanaan dhibka ilaahay baa bixiya ilaahaana keenay waa tahay codsigaaga wuxuu yahay doorashadii aad dooratay qaxootinimadii in lagu aqoonsado maadaama sharciga kenya celisay haa saas waaye warqadda wayna siiyeen dhiisiguuna siiyey laakiin ma buuxdo warqadda inaan celiyo kisaa ku qoran haddaa hadda xitaa aan ku tuso warqadda celitaan le ku qoran ma ogi buuxitaan oo noola buuxeen ma jirto ani hadda waxaan u dareema khayaana inay taho sharcigaanya nagala qaatay sharci kalena la siinaynin qaxootina ma tiid kenyana ma tiid waxaan ahayna ma jirto nin allaani ninkii quseyso fadlan waxaan rabnaa jawaabtaas inay nala soo codsigaas ninkuu gaaro oo gaaro si naxariis leh waxaan rabnaa sharcigii nala siiyo boqolaal qoysana saddexda xarood oo dhan maamooyinsaa u dhibaateysanaa jirto maalin kasta faraaanyo waa la qaadaa faanafeesaa nagala qaadaa wax kastaa nagala qaada wax noola qabanayna ma jirto dowladda kenya weli ahaan siiba dowladda kenya waxa noo qabato hanaga bixiso farahan hanana siiso xaquuqdanya aan lahayn ilmaha curyaamiinta dhib ay qabaan dhib ay qabaan qaliin aan ulanahay daawo aan ulanahay waxaan haysano ma jirte hanala siiyo waxaan rabno oo xaquuq aan leenaho aniga hadda ka hortaa guri waa lii diiday masquul waa lii diiday wax kastaa waa lii diiday waxaa lii dhahay kaarkaada kibaandhaa saaran hebelo waa saaran ninka gudoomiyaha jaliidarka aana siiya anaga guriga oo nooga soo qaaday hay-adda xitaa haddana aliyanki waan laanahayba sababtayto ilmahayga ilmahay dhalina kaarka ku jira ilmihii ma kaska goyni kari kaarka keligay ma ahaani kari waxaa la weeyay kaarka qaybaandhuwle lama kala jari karo fadlan hanoola soo jawaabo sida ugu dhaqsiyaha badan oo il naxariis lahan ugula soo fiiriyo aad bay umahadsan tahay taasna waxay ahayd saare maxamed maxamuud oo ka mid ah qoysaska isdhexgalka guurka la sameeyey bulshada qaxootiga ah oo ka warbixinaysay caqabadda qoyskeeda ay kala kulmeen isdhexgalka guurka dhex maray isdhexgalka guurka ah ee la samaysay aabbaha qaxootiga ah weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka cawiijka dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imankaa idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac oo stuudiya ee igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdi xareed guhaad oo ah dhakhtar guud oo aannu ka waraysannay waxyeellada cudurka jadeecada iyo siyaabaha looga hortegi karo waxaad kale oo maqli doontaan dadka qaxootiga ah ee ku cusub xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya waxbarasho la'aan haysata carruurtooda maadaama ay degeen meel aada uga durugsan iskuullada ku yaalla xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga cabdi xareed guhaad waa dhakhtar guud oo muddo dheer ka mid ahaa shaqaalaha cusbitaalka xagardheer waxaan ka waraystay waxyeellada cudurka jadeecada uu u geysan karo nolosha aadanaha cudurka oo waayadii dambe lagu arkay xeryaha qaxootiga ayaa dhakhtarku sheegayaa sida loo daaweyn karo iyo sida marka horeba looga gaashaaman karo jadeecadu waa xanuun safmar ah oo maaragtay waxaa lahaa misols baa lahaa misols marka ay bilaabato ay maaragtay dadka ku dhacdo qofka qandho badan bay leedahay qufac badan uu leeyahay waxaa la spread through the air by respiratory droplets produce from cough or sneezing waa wax maaragtay adka qofka qufac badan meesha neef mareynkana way uga dhacaysaa sida hergebka ahaan baa loo qabanaya qofka raraxyo badan iyo daal badan madax xanuun badan iyo maaragtay cuntada appetite oo ka yaraata inta way leedahay hindhise badan bay leedahay jadeecada qofka jadeecada markay asiibto calaamadaha uu ku garan karo maxay yihiin waxaa lagu garan karaa misols waxaa lalahaa horta magaceeda alfabela baa lalahaa waxaa lagu garan karaa is a viral infection that seriously for small children but easily preventable waxaa lagu garan karaa inta badan qofka oo maaragtay qandho badan sheegto indhaha oo inflamed red ice watery maarata indhaha ha guduta biyana indhaha ka da-aan running nose qofka oo maaragtay diif badan ka imaada marka bo appetite waxa la leedahay cuntada qofka ka yaraata oo maaragtay cuntada cunwaya marka waxaa kaloo ay leedahay swellen lymphnodes qofka oo maaragtay qanjar barrax oo wax dareemaya oo korka ay xanuunaya dhahaya marka banabraheedana maaragtay qofka shagax kama soo dhacaysa ilaa iyo toban iyo afar iyo toban beri gudahood qandha suu u sheeganaya qofka ka dambe ayay maaragtay kasoo daadanaysaa shagax kasoo dhacaysa oo nabraheeda lagu arkaya khatar intee la-eg ayay shadeecadu u geysan kartaa nolosha baniaadanka waa serious waa way dili kartaa qofka biniaadanka waa loo dhintaa jadeecada waa cudur loo dhimanaya haddii qofka talaalka uusan lahayn ay ku dhacda wuu ku suulaya wuuna u dhimanaya marka waxaa fiican ilmaha intay yaryihiin in maaragtay sagaal bilood marka in in cirbada la siiyo talaalka uu qaato oo meesha m c h ka la geeya talaal cirbada lagu duro tan labaadna la siiyo ilaa iyo sagaal bilood ilaa iyo shan iyo sanad iyo iyo shan bilood cunugu intuu dhin
dadka ugu nugul ama khatarta ugu jira in shadeecadu ay dhibaato u geysato waa kuwe ma caruurta yararba mise dadka waaweyn caruurta yar caruurta yarna waa u nugul yihiin waana xanuun dadka weyn naftiisana waa u nugul yihiin haddii maaragtay uu ku suulo qofka uunasan talaal lahayn marka haddii talaalka aa qaadato oo ah faa'iido kuu ah oo markaad yarta lagu siiyo oo hooyada ay ku dadaasho waalidkaad uu ku siiyo waa mid adi faa'iido cunugaada cunugiisa faa'iido u ah naftiisa oo jiro badan bay ay difaacaysaa sida hadda jadeecada talaalkeeda cirbada marka cunuga la siiyo isagoo yar afar jiro oo afar cudur bay ka difaacaysaa qofkaas inaysan hadhow maarata ay ay ka badbaadin kartaa sida hadda chicken boxka oo kale sugurta busbuska iyo mamska oo kale marisola cudurahaas oo kale way ka maarata way ka badbaadinaysaa xanuuno badan baa jiraan oo biniaadan ku dhaca ay baasha cirbada marka qaad talaalka jadeecada ay ka hortegaysaa dadku waxay isku khaldaan iyagoo fiirinaya nabraha dadka soo yaacaya waxay isku khaldaan xanuunka jadeecada iyo xanuunka kale ee la yidhahda busbuska ma isku mid ba mise laba xanuun bay kale yihiin farqiga udhexeeyaasi muxuu yahay farqiga udhexeeya jadeecada iyo busbuska way kaliyihiin iyadana qandho badan way leedahay busbuska jadeecadana calaamadaha lagu garto waa splotch skin iyo public sports waxaa laa jirta oo maaratay nafra gududan oo fara badan baa kaasoo daadanaya busbuskana iyada waa la garaa nafraheedana aad bay u weyn yihiin nafteeda waa nafra weyn oo iyadana shagax soo dhahaya jirka qofka soo daana ilaa iyo jadeecada way kaliyihiin calaamad badan baa lagu kala gartaa
daawo ma leedahay jadeecadu hadday daawo leedahayse maxaa lagu daaweyn karaa waxaa lagu daaweyn karaa waxaa daaway leedahay cirbada bay leedahay cunuga markuu yari la siinayo marka sagaal bilood uu jira booska la geynayo clinic nine month vaccine baa la siinaya measles vaccine baa la siinaya xanuun qof muu ku dhaca waxaa cirbadana maaratay qofka markay jadeecada ay ku dhacdo waa la siin karaa antibiotic baa jirta la siinaya karantiilka meel karantiil baa la geynaya isolation waxaa la siinaya panadol analgesics baa la siinaya treatment amoxilin baa la siinaya iyo marka daawooyinkaas waa la siin karaa oo maarata qofka waa la daaweyn antibiotics buu qaadan soomaalidu waxay isticmaalaan dabadhaqameed waxaa ka mid a caanaha lo-da ama caanaha adhiga bay isticmaalaan dadku marka ma isticmaali karaan ma ka taraysaa xanuunka qofka haddii uu hayo oo la siiyo caano adhi iyo waxaa la siiyo caana ari haddii la siiyo waxba kama dhibaysa caanaha qofka hadduu sii cabi jiri wax dhib uma keenaysa oo marka hore waa caanaha dad caana aan cabaynan baa jirta weli caana lo-na aan lahayn arin aan u joogin haddii qofka caana ari la siiya waxba kama dhibasiya caanaha geel oo kale soomaali laakiin inta badan waxay aaminsanta caanaha lo-da in lagu suuli oo lagu suuli bay dhahdaa waa gartay sidee looga hortegi karaa marka hore baa qofku islaga ilaalin karaa in jadeeca ku dhacdo
waxaa la iskaga ilaalin karaa qofka jadeecada qabo hadduu quficiisa ama hindisiisa ay ku gaarta adina waad ka qaadaysaa oo maaratay halkaas ayaa maaratay aad ka qaaday maaratay infection viralka jiridii a ka qaaday marka dhakhaatiirta inta badanna waxay dhahaan isa human disease and is not known in occur in animals bay dhahaan marka waa wax maaragtay qofka hadduu meel ku qufaca ama u ku taabto contact with person to another person haddaad yeelata waxaad ka qaadaysaa adina way kugu bilaabanaysaa qandhada yaa laga inay aad meesha aad ka qaadda iyo sida hindisiisi ama maaragtay dhacaankiis qofku addugu gaar
dadku waxay sahashadaan tallaalka jadeecada waxaa laga yaabaa inaanay geeninba qofkii oo soo tallaalin wax u imaano arag marka muhiimadda intee leeg buu tallaalka jadeecadu leeyahay xanuunka jadeecada inuu qofka difaac helo ama uu ka badbaado waxaa waaye maxaa talaalka jadeecada waa waxa shay aad iyo aad muhiim u ah inaad talaalka aa qaadato ilmaadana inta yaryihiin aad geysa m c h ka aad geysa cirbada u qaata ood ka taxadirta cunuga aada in maarata intuu yaryahayba aad talaalka aad siisa sida awgeed wuu uga badbaada hadhow jirooyinka faraha badan oo dadka ku dhaca bcause jadeecada waa shay serious ah marka acute is acute viral respiratory illness baa lalaa waa max markaa zaaid maarta aad u xanuun badan waa haddii kugu dhacdo
ugu dambeyntii taladaada aad siinayso dadka soomaaliyeed si ay xanuunkan isaga ilaaliyeen maxay tahay waxaan talada aan siin lahaa soomaalida inta badan aan dhihi lahay bilaadanka cod lama karaayo laakiin xanuunka inuu qofka ku dhacana qadar alle unbuu ugu dhacaa dad badan jadeecada inay magaalada soo gasho iyo beledka la joogo dadna ku dhacda dadna ay ku dhicin haddana ay tagtaa marka waxaan dhihi lahaa ilmaha intay yaryihiin talaalka ha la siiyo qofka asagoo weyn talaalka inuu tago ma aha waa wax shay qaldan wa waa markuu cunuga u dhasha cunugaa talaal ku bilaab hadhow hadduu ku weynaado sidaas nin walba uu talaalku qabaa sidaas ogaanaysaa marka insha allah ninkii xanuunsanna oo jadaacad lagu arkaa ama tal ha lahaada soomaali meelahaas ama meel kale ha ka imaada ama sana say noqotaba laba kun ninka jadaacada qaba waa inuu istaalka tagaa qeybta ku dhow caafimaadka takhaatiirta waa inuu la kaashadaa oo la tashataa uu dhahaa warajiradan aan isku arkay sifa loo ogaado loo soo baaraa waxan inay jadaaca yihiin iyo in kale takhaatiirta ay u konfam gareeyaan geesta kale dadka qaxootiga ah ee bilihii iyo sannadihii dambe ku biiriyey xeryaha qaxootiga ayaa deegaansaday meelo bannaanka ka ah xeryaha meelaha ay dadku degeen ayaa aada uga dheer goobaha adeegyada bulshada sida iskuullada meelaha biyaha laga dhaansado iyo xarumaha caafimaadka dadka deggan bannaanka xerada xagarreer ayaa ka cabanaya inaan carruurtoodu gaari karin iskuullada oo aada uga fog meelaha ay degeen waxay sheegeen in carruurta oo qaarkood eedadoodu yar tahay aanay gaari karin masaafada dheer ee iskuulladu u jiraan maxamed cali sheikh oo degan meesha loo yaqaano wartama calilcali ee bannaanka xerada xagardheer ayaa sheegay in ilaa hadda carruurtiisu aanay iskuul bilaabin goobaha waxbarashada oo aada uga fog awgeed waxbarasho meeshaan ma taallo waxbarasho la yidhaahdo aad iyo aad maalin walba naloo yimaadaan ag caawinaa waxbarasho way naga fogtahay mabaleba anaga noolama dhisan qofkii noo yimaado wuxuu leeyahay ma deganadiin weli niilima diiwaan gelin oo ma deganadiin waa iska degantihiin kaskiina u degantihiin un-kan meeshaas waa idinku ogyaa laakiin waxbarasho oo naloo dhisay ama oo noola imaaday oo ma jirto b d aan loogu dhawo b d waa m ms l kaxagu ku yaallaa malaha annagana waxaa degan lagta maala cale maxaa dhacdeen maxaa ku jira waxaa qofka iska baxdula siyaasadda ma tegi karta hataa makuu muuqanaya aada noo fogaada xaafadda kama bixi maba gaari karan caafimaadka horta nalaka daryeelo oo noola yimaado oo nalaka hormaro musqulahaasoo noola dhiso biyahaanu naloo keeno waxbarashadii oo nala soo dhaweeyey intaasaan codsanayna cabdulqaadir sheegow oo haysta sagaal carruur ah oo qaarkood ay gaareen xilligii iskuulka ayaa sheegay in dhammaan carruurtiisu ay guriga joogaan oo aanay gaari karin iskuulka oo aada uga fog meesha uu degan yahay waxbarasho la-aan waa taallaa ilmihii waa fadhiyaan meel aan geyno male ilmihii macna iskool male dugsi male meel hadda macnaan ku toosaynan male ilmihii waa iska fadhiyaan wax la-aan ilmi la-aan waa fadhiyaan waa la una waa la fadhiyaa bes ilmihii meel aan ku toosno ma haysano ilmihina meel aan geynana ma hayno iskuulihiisu ma dhowbe macnaan tee waaye ma dhowbe waxa ii joogto sagaal saddex haddoo macnaha waa gaartay inta kalena waa yari hadda dugsi hadda alfamaal hadda loo qore hadday bilaaban haya inta kalena waa kuwaas kuwaas saddexdaasa ii horeyso iskoolkii noo dhow waxuu noo jiraa suuqa ma socon karaa ilmihii koob ma haystaan ba aral kuleel waaye ma socon karaan unugii haddii soo hadli tego ma soo noqon karo ba ilaa oraahda ay gaabato oraahda markay qababto markaasuu soo baxa maayna inta kalena waa dhumaaba duurka ku dhumaa cabdulqaadir waxa uu sheegay in sababaha ay u yimaadeen xeryaha ay ka mid ahayd in carruurtu wax u barato laakiin aan taas ilaa hadda dhicin hedinahayna marka annaga waxay u soo ararna waxa u soo ararna ilmihii ina waxay noo bartaan annagana macna meel fiicana iska helno ilmahaynana waxay bartaan annagana koraan ka fiirino ilmihii meeshii aan keenana wax kama haysano waxbarasho kama haysano qof noo imaado hi macnaa ilmahan see waxaa la doodo qof dhacaay male waa iska fadhinaa macnaa ilaahay kaana iska tabakalhaynaa dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixinaan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed deere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
markaadoo hin mudatan annaa ilmada dareershamarkaadoor gubyotan way annau malwareera markaadoo hin mudatan annaa ilmada dareersha ash markaad tidhaahda anna ahaliiqay wiix markaad tidhaahda anna ahaliiqay markaadii darnatay tallooyu wadkaataa axmarkaad tidhaahdaan anna ahaliiqay axmarkaad tidhaahdaan anna ahaliiqay markaadii dhanatay saalooyigu adkaataan dad jacayl abuuro soo wada unkanice naftaa yersiga kulanice markankaag waaya ogo ana fikir aruura ogo ogo ana fikir aruura dad jacayl abuuro soo wadow kanice naftan ersiga kulanice arkankaag waaya ogo ana fikir aruura ogo ana fikir aruura markaad reerka oo dhan ana rartaawda markaad guusha ulatan ana tiif ilaawa markaad reerka oo dhan ana rartaawda markaad guusha ulatan anaatiif ilaawa eed markaad ka durugtaan anna absadayda eed markaad ka durugtaan anna absadayda owi markaadii asqowdaan ana ku mara olol eed markaad ka durugtaan anna afadayda eed markaad ka durugtaan anna afadayda ahoy markaadii asqowdaan dad jacayl abuuro soo wada unkanice naftaa yersiga kulanice markankaag waaya ogo ana fikir aruura ana fikir aruura dad jacayl abuuro soo wada unkanice naftaa yersiga kulanice markankaag waaya ogo ana fikir aruura ogo ogo ogo ana fikir aruura dad jacayl abuuro soo wadow kani hoy hoy dad jacayl abuuro soo wadow kaniye naftaan ersiga kulanice markankaag waaya